الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل القبول qabuulkii daliilkiis iyo aqbalitaankii daliilkiis qowluhu alla hadalkiis waaye tacaalaa sareeye wakadaalika ay wal amru amarka kadaalika waa sidaasi oo kale maa arsalnaa anaga maan soo dirin min qablika nebi maxamedow hortaadi fii qaryatin qaryo iyo magaalo dhexdeeda uma aanu dirin min nadiirin nadiiran mid digaayo ilaa haddii aan dirno qaala wuxuu dhahayay ee waxay dhahayeen mutrafuhaa kuwoodii loo nimceeyey innaa annaka wajadnaa waan soo gaarnay aaba'anaa aabbayaasheeni calaa ummatin diin dushiisii ayaan ka soo gaarnay wa innaa annakana calaa aahaarihim raadadkoodii korkood ayaa moqota duuna ku daysanayna qaala awalow ji'tukum qaala nebigu wuxuu dhahay awalow ji'tukum ataqtaduuna ma ku daysanaysaan biaabbaa'ikum aabbayaashiini walow ji'tukum haddii aan idinla imaado xataa biahdaa mid hanuun ah mimaa kii xaggiisii hanuunka ah wajadtum aad soo gaarteen calayhi maaga dushiisii aabbaa'akum aabya aabbayaashiini aabbayaashiin lama isku raacaysaan qaalu waxay dhaheen annaa innaa anaku bimaa wixii ursiltum liidinla soo diray bihi maaga kaafiruun ayaan ahay kuwa ku gaaloobay fantaqamnaa waan ka aargoosnay buu leeya allah minhum xaggood fandur fiiri nebi maxamedow ama qof kastow keyfa xaaladii oo kaana ahaaday caaqibatulmukadibiina kuwii beeniyey haalkoodii iyo ciribtoodii sidii ahaatay bal fiiri iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa yaa daliil wa tacaala sareeya innahum mushrikiintii kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila haddii lagu yidhaahdo lahum ayaga laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudayo ma jiro ila allaahu allah mooyaane saas haddii lagu yidhaahdo yastakbiruuna waxay ahaayeen kuwa iskibrinaayo kelimadaasi inay dhahaan xaggeeda waa iska kibrinaayeen wayaquuluuna waxay dhahayaan ama dhahayeen a innaa ma annaka la taariku aalihatinaa ilaahyaasheenna miyaan ugu tagaynaa lishaacirin nin shaacir ah oo gabayo ah shaacirkaasoo majnuunin waalan weliba kaas miyaa ilaa ilaahyaasheenni caabuditaankooda cibaadada ugu tagaynaa ayay dhihi jireen wa min asunnati xagga sunnadana waxaa u daliil ah maa xadiidkii habata sugnaaday fi saxiihi saxiixa dhexdiisii ku sugnaa can nabi muusa xaggiisina ka sugnaa radia allaahu canh can innabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama xaggiisina ka sugnaa xadiidka qaala huwa nebi inuu dhahay mathalumaa kii sifadiisii bacahanii allaahu alle ila soo diray bihi maaga oo min alhudaa hanuun ah iyo walcilmi cilmi ah ka mathali lkayfi roob sifidiisii oo kale waay roobkaasoo alkahiiri badan roobkaasoo asaaba asiibay ardan dhul oo fa kaana ahaaday minhaa min alardi dhulka xaggiisii naqiyatun mid saafi ah qabilad aqbashay almaa biyaha oo fa ambatad soo saartay alkala-a daag iyo walcushba doog cushbigaasoo alkahiira oo faraa badan oo wa kaanad ahaatay minhaa dhulkii xaggiisii ajaadibu kuwa oo ballaxooyin leh ajaadibtaasoo amsakat ilmaa biyo qabanayso fa nafaca allaahu ilaahayna ku anfacay bihaa ajaadibtii annaasa dadka oo fa sharibow ay ka cabeen oo wasaqow ka waraabsadeen daabooyinkooda wa saracuu oo ka abuurteen wa asaaba asiibay minhaa wa asaaba roobkii asiibay minhaa dhulkii xaggiisii daa'ifatan koox daa'ifadaasoo ukhraa kale inamaan kale maahana hiya daa'ifadaasi qiicaanun waa mid siman oo sibsib ah laa tumsiku aan qabanaynin ma aan biyo walaa tambutu aan soo saaraynin kala aan daag daagna aan soo saaraynin fadalika niihowkaa mathalu man qof sifidiisii wayfaquha fahmay fii diin illaahi alla diinkiisii oo wanafaca huwa alla ku anfacay hu manka ma kii oo bacahani allaahu alla ila soo diray bihi maaga wa oo fa calima bartay cilmigii iyo hanuunkii oo wa callama dadkana baray ku dhaqme iyo wa mathalu man qof sifidiisi waayo lam yarfac huwa manka bidaalika kaas iyo cilmigaasi ara'sa madaxiisaan u soo koryeelin oo walam yaqbal aan aqbalin hudallaahi allah hanuunkiisii alladii kaasoo ursiltu aniga la ila soo diray bihi maaga waay ayb musanifku raxmatullahi aleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa daliilu lqabuul alqabuul waa bifatxi lqaafi wa damihan waa la aqriyay laakiin sida fasaahadda badan waxay tahay bifatxi lqaafi qabuul alqabuulu iyo walinqiyaad waxaa waaye farq ayaa udhexeeya والفرق بين القبول والانقياد أن القبول أعم من الانقياد فكل منقاد قابل وليس كل قابل منقاد للإرادة والفرق بين القبول والانقياد انقياد صوم الرسومة والفرق فرق وحاوي وبين القبول والانقياد فرق يقول حيو قبول إيو انقياد والفرق farqiga u dhexeeyo bayna alqabuuli iyo walinqiyaadi waxaa waaye ana alqabuula acamu min alinqiyaad ana alqabuula acamu min alinqiyaad fakulu munqaadin qaabil walaysa kulu qaabil munqaada ana alqabuula qabuulka ayaa acamu caamsan min alinqiyaadi hogaansanka xaggiisii isaga ka caamsan ee fa kullu munqaadin mid kastoo hogaansamay qaabilun mid aqbalay waayo walaysa kullu qaabilin mid kastoo aqbalay munqaadan ma aha idan waxaa khaasisan inqiyaad soo ma qabuulka ayaa caamsan ana alqabuula acamu asaga caamsan min alinqiyaadi waa ka caamsan yahay inqiyaadka ayaa khaas ah khaasisan inqiyaad kasta lama dhihi karo ee waa la dhihi karaa waaye minka min kasta mid kastoo hogaansamay waa la dhihi karaa waa aqbalay laakiin mid kastoo aqbalay lama dhihi karo waa hogaansamay ana alqabuula acamu asaga caamsan oo min alinqiyaadi ka caamsan asaga caamsan waay fa kullu munqaadin qaabil waay minka mid kasta oo hogaansamay waxaa la dhihi karaa waa mid aqbalay waaye walaysa kullu qaabilin laakiin lama dhihi karo mid kastoo qaabilay aqbalay munqaadan waa hogaansamay dhihi karo waxaan asagoo aqbalay haddana aan u hogaansami karin ayaa asagoo aan u hogaansamin dhici karta sidaas marka walfarqu bayna alqabuuli walinqiyaadi waxaa waaye ana alqabuula acamu min alinqiyaad fakulu munqaadin qaabilun walaysa kulu qaabilin munqaada liraada waaye taasi ayaa loo yaqaanaa waay marka wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi calayhi shardigaan daliilkiisiin waa kii ugu dambeey wuxuu u sheegay saddex daliil laba aayad iyo hal hadiid ayuu u sheegayaa waa kii ugu dambe shuruudii adiladeeda wadatay kii ugu dambe waay wad oo toddobada markii la fiirsho ama haddii sideed laga dhigo mida ka dambeeya isaga waxaa nooga imaan doonaa midka sideedaad kitaabka aakhirkiisii daaquud booskiisii wadaliilu lqabuuli qabuulkii daliilkiisii qowluhu alla hadalkiisi waaye tacaalaa sareeye waxaa u daliila qabuulkii inuu yahay shardun min shuruudi laa ilaaha ila allah qowluhu ilahi hadalkiisii tacaalaa sareeye in laa ilaaha ila allah la aqbalo waa shardi inay shardi tahay maxaa u daliila waa kan adiladan waa marka adiladan ayaa ka hadal ka hadlaysaba wakadalika maa arsalnaa min qablika wakadalika maa arsalnaa min qablika ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlayaa aayaddan ummadihii hore dadkii aqbalay kalimatu tawxiid iyo dadkii aan aqbalin ayuu kaga hadlayaa dadkii aqbalay iyo wuxuu kaga hadlayaa dadkii aan aqbalin sidaa daraaddeed haddii oo loo sameeyo muqadimo aayaddaani waxaa la dhihi karaa ana allaha wa fi hadihi alaaya wa fi hadihi alaaya ana allaha qasa calayna min anbaa'i maa qad sabaq wa fi hadihi alaaya ana allaha qasa calayna min anbaa'i maa qad sabaqa wa fi hadihi alaaya ana allaha qasa calayna qasa sad qasa calayna min anbaa'i maa qad sabaqa min anbaa'i maa qad sabaqa min anbaa'i maa qad sabaqa min injaa'i man qabilahaa min injaa'i man qabilahaa wa intiqaamihi miman raddahaa wa abaahaa min injaa'i min injaa'i in iyo jiimka waa isla socdaa injaa'i maa man qabilahaa min injaa'i man qabilahaa waintiqaamihi miman raddahaa wa abaahaa miman raddahaa wa abaahaa wa fii hadihi alaaya aayaddan gudaheed waxaa ku sugan ama wa fii haadihi tan dhexdeeda ku sugnaaday taasoo laaya ah ana allaha ale alle qasa inuu qiseeyey ka warramay calaynaa dusheeni nooga qisooday min anbaa'i maa kii wararkiisa qad sabaqa horumaray oo ah min injaa'i man qabilahaa laa ilaaha ila allahu dadkii aqbalay badbaadintoodii ah waintiqaamihii iyo argoosashadiisii allaha ka argoosday miman raddahaa dadkii diideen oo radiyeen oo abaaha diiday ee aayadahan ama aayaddan ka hadlaysa ama aayadahan mase aayaddan wa fii hadihi alaaya ayaa ku sugnaaday ana allaha alle qasa inuu qiseeyey calaynaa dusheeni wuxuu nooga qiseeyey min anbaa'i maa kii wararkiisa waxaa ka mid ah qad sabaqa horumaray dadkii horumareen wararkoodii waxaa ka mid ah nooga sheegay oo ah min min min injaa'i man qabilaha qofkii aqbalay kelimadan kelimade laa ilaha illa allah way dadkii aqbaleen hee wararkoodii ah si ula dhaqmay iyo waintiqaamihii aargoosashadiisii allah aargoosaday miman qof haggiisii ka aargoosay raddahaa diiday kelimada raddahaa celiyey d celiyey oo abaha diiday ayaa nooga hadlayaa subxaanahu wa tacaala marka dadkaasa lagaga hadlayaa muqadima ahaan haddii loo sameeyo ayadda saas u hayo saas markii muqadimadaasi loo sameeyo dadkii hore sidii ula hadlayso marka waa hoogaho suuradeed waa soo dhawaanaysa soo ma sidaas waay fiiri marka wadaliilu lqabuuli qabuulkii iyo aqbalitaankii daliilkiisii qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaala sareeya wakadalika walmru kadalika waay kadalika waa khabar mubtadihiisii hadfin yahay wakadalika ay walamru amarka kadalika sidaas aan soo sheegnay wahay ogow maa arsalnaa waa marka war cusub way ma arsalnaa ma aanu soo dirin min qablika nebi moxamedow hortaadii fii qaryatin tuulo dhexdeeda uma aanu soo dirin min nadiirin nadiiran minta silawas tawkiida nadiiran waa mafcuulun bih mid oo digaayo oo rasuul ah qaryo iyo tuulo iyo magaalo ma aanu usoo dirin waay hadda tuulidu maa loola jeeda oo guryaha iska dhisan mase dadka lagu wadaa dadkeedii waay waaya min nadiirin nadiiran mid digaayo uma aan usoo dirin uma aan usoo dirin waay ilaa haddii aan usoo dirno hee qaala waxay dhaheen mutrafuuhaa ay mutanaacimuuhaa kuwoodii loo nimceeyey waxay dhahayeen ilaa qaala waxay dhahayeen haddii loo soo diro aan usoo dirno rasuul mutrafuuhaa mutrafulqarya waay qaryada kuwoodii loo nimceeyey waxay dhahayeen ama waxay dhaheen waay kuwa loo nimceeyey waxay dhaheen waay hoogaho looga nimceeyey adduunyo maal iyo iyo mas-uulnimo looga nimceeyey waxay dhahayaan kuwaasa u badan rususha dadka beeninaya inta badan soo maa ilaa qaala waxay dhahayeen mutrafuuhaa kuwoodii loo nimceeyey qaryadaasii dadkeeda loo nimceeyey waxay dhahayeen innaa anaka wajadnaa waan soo gaarnay aabbaa'anaa aabbayaasheena waxaan ka soo gaarnay calaa ummatin calaa diinin waay diin calaa millatin ay calaa ariiqin calaa ariiqin wa diin waay dariiqo wado iyo diin waay umma meeshan waxaa laga wadaa hadda diin oo laga wadaa diinaa ka soo gaarnay diin umma bimacnaa diin way waa ku timaadaa afar macnay leedahay hadda meeshani bimacnaa diin waayo kuwa kale mar dambe insha allah innaa anaka wajadnaa waan soo gaarnay aabbaa'anaa aabbayaasheeni ayaan soo gaarnay calaa ummatin calaa diinin diin dushiis ayagoo ku sugan yihiin ayaan ku soo gaarnay ee dad diin la-aan ama nihin ogow aabbayaashan aan ka soo gaarnay diin hadda diinna kii aabbayaashan aan ka soo gaarnay nagu filan wa innaa anaka calaa aathaarihim aabbayaashaasi raadadkooda dushooda ayaa muqtaduuna aan ku daysanaynaa oo raacaynaa waay wixii aabbayaashaana nagu ogaayeen ayaan qabsanaynaa abka gaara la dhahaa aabbaa laga soo gaaray diinteena waa taas wajadnaa aabbaa'ana jaahili warkiis waay haqa in la raaco waay mooyaane aabbo keligiisii wixii ay ku sugnaayeen haddii ay qaldan yihiin mala raaca maya bal nebiga calayhi salatu slam wuxuu dhihi jiray dadka hore utrukuu maa yaquulu aabbaa'ukum war aabbayaashiin waxay leeyihiin ka taga maxay lahaayeen aabbayaashoodii ilaahay keyrkiisa ya wax lala caawudayaa dhihi jireen soo maa iska ka taga ah aabba haddii qaldan yahay lama raaco laakiin haddii saxsan yahay diintiisii sax ay tahay waa la raaca markaas xaqa lagu raaca marka saasay leeyihin marka wa innaa anaka calaa aathaarihim aad aathaartoodii dusheeda ayaa muqtaduuna ku daysanayna oo ku soconaynaa ayadaa raacaynaa waay wax kale hadda la keenay oo cusub cusub ma rabno waay qaala wuxuu dhahay nebiga calayhi salaatu wasalaam awalow ji'tukum ay ataqtaduuna ma ku daysanaysaan waay ataqtaduuna ma ku daysanaysaan walow ji'tukum haddii aan idinla imaado xitaa biahdaa mima wajadtum calayhi aabaa'akum ataqtaduuna biaabaa'ikum dheh ataqtaduuna ma ku daysanaysaan oo ma raacaysaan biaabaa'ikum aabbiyaalkiina ma iska raacaysaan walow ji'tukum haddii aan idinla imaado xitaa biahdaa mima wajadtum calayhi aabaa'akum kuwii aabbiyaashiina ma iska raacaysaan kaas mid hanuun kiisi aan lagu doorsanaynin haddii aan idinla imaado ma raacaysaan kii aan idinla imaaday hanuunka ahaa kii aabiyaashin le ma iska raacaysaan aabiyaashin haddii baadanimo ku sugan yihiin ma iska raacaysaan le war warka saas maha waa galdantihiin waa sidaasi waay awalow ji'tukum saas waa marka hamsadii waa lasoo qabanaya istifhaam inkaari waay ayaa ataqataduun ad leedahay hamsidani waxay soo qabanaysaa taada ataqataduuna ma ku daysanaysaan biaabbaa'ikum aabbiyaashin lay masaga daysanaysaan walow ji'tukum dheh hadda waawdi u imaam hadda walow ji'tukum haddii aan idinla imaado xitaa biahdaa mid hanuun ah mimaa kii xaggiisii hanuun ka ah wajadtum aad soo gaarteen calayhi maaga dushiisii aabbaa'akum aabbayaashiini ka soo gaarteen mid hanuun ka ah haddii aan idinla imaado hataa ma raacisaan aabbayaashiina may ku daysanaysaan biahdaa ismu tafdiil laysa calaa baabiya layihahda meeshaan iska ilaali aabbayaasha ma hanuunsan yihiin maya ismu tafdiil maha loo isticmaala sidiisiiba wax isla fiican haddana kii kasii fiican la doorbanaya soo ma sidaasi waay haddii ismu tafdiil lagu fasiro waxay noqonaysaa aabbiyaashii way hanuunsanaayeen laakiin hanuunkaas ka fiican idin haayaa waay haddii aabbiyaasha mushrikiin ay ahaan mushrikiin ma hanuunsan maya idan ismu tafdiil laysa calaa baabihi yaa layihahda meeshaan qaaluu waxay dhaheen innaa anaka bimaa wixii ursiltum laidinla soo diray bihi maaga kaafiruuna waa ku gacan siirnay dhaheen waan ku gaalownay idan shaahidka xaggee waay meeshan way innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruuna way aqbal waayeen way diideen soo maa way diideen ma aqbalin aayadda shaahidkeeda inti waay haddii diidan ilaahay waa ciqaabay ma jeeda diiditaankii oo hanuunkii inay aqbalaan ay diideen alla waa u ciqaabay adduunyo iyo aakhara adduunyana waa ku ciqaabay aakharana waa ku ciqaaba fantaqamnaa buu leeyahy waa ku jeedaa waan ka aargoosnay waay ciqaaba laga wadaa intiqaam fantaqamnaa waan ka aargoosnay minhum xaggoodii ee fandur fiiri nebi moxamedow kayfa xaalagay oo kaana ahaaday huwa caaqibatu lmukadibiina waay fandur eeg fiiri waay fiiro oo ku dhexin tafakur waay kayfa xaalkii oo kaana ahaaday caaqibatu lmukadibiina mukadibiintii ciribtoodii waay sidii mukadibiinta u dambeysay ciribtoodii meeshii ku dambeysay si fiican u fiiri waay oo ka cibri qaata way beeniyeen soo ma mukadibiin way noqdeen xaqii way aqbal waayeen idan waa loo ciqaabay ayagana qof kastoo xaqa aqbal waayeen laa ilaha illa aqbal waayeen waa loo ciqaabaya idan waa shardi in la aqbalo waa waan waajib qabuulkii waa waajib mise qabuulkii iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa daliil wa tacaala sareeye innahum mushrikiintu waay damirka waxaa loo celinaya mushrikiinta iyo kufaarta innahum gaalada kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila haddii la yidhaahdo lahum ayaga loo yidhaahdo laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudayaa ma jiro ila allaahu allaha mooyaane haddii lagu yidhaahdo yastakbiruuna kuwa iskibrinaaya ayay ahaayeen laa ilaha illa allahu markii la yidhahdo macnaheeda way garanayaan ayaga way yaqaanaan sidaa daraaddeed way iska kibrinayaan waaye yastakbiruuna way iskibrinayaan xaqa iska kibrinayaan waaye maxay iska kibrinayaan can qawlihaa waay macnaha yastakbiruuna waa iska kibrin can qawlihaa laa ilaaha illa allahu dhihitaankeeda iska kibrinayaan ma dhahayaan haddii ay dhahaan waxay isleeyihiin muuxidiina noqonaysaan saasay diidayaan marka aalihada inay ka tagaan macnaheeda way yaqaanaan laa ilaha illa allahu macnaheeda in wax diidayso waxna sugayso way ogyihiin sidaa daraaddeed way diidayaan soo maha way iska kibrinayaan yastakbiruuna way iska kibrin way iskibrinayaan kuwa iskibrinaya ay ahaayeen can qawlihaa laa ilaha illa allahu oritaankeeda ayaa iska kibrinayaan kibir maa la yihahdaa alkibru badaru lxaqi waqamdu nnaas kibir waay alkibru hee badaru lxaqi xaqa diiditaankiisa idifaaciisa la yihahdaa la diido badaru lxaqi xaqa diiditaankiisa iyo iska celintiisa la yihahdaa iyo waqamdu nnaasi dadka hee in hoos loo dhigo la yaso yasitaan ma taqaanaan maxaa waay la liido waay liiditaan waay anaa ka sareeya waa iga hooseeya muxuu yahay kanna sidaas qamdu nnaasi ee badaru lxaqi xaqa diididiisa la yihahda ayaga xaqii way diideen soo maa hakibir waay waqamdu nnaasi iyo dadka hoos in la liido hoos loo dhigo saasay la yimaadeen kibirkii waay haddii ay kibir la yimaadeen hee ma aqbalin soo maha way iska kibriyeen qabuulkii meeshaas way yastakbiruuna wamaa loo shaahid yastakbiruuna waay wayaquuluuna waxay dhahayaan a inaa la taariku way diidan yihiin ujeedaa naftarkeedan waa tusinaysanta wayaquuluuna waxay odhanayaan a inaa anaka la taariku aalihatina ilaahyaasheenna kuwa ka tagaya miyaan ahay lishaacirin shaacir miyaan dartiis uga tagaynaa ilaahyaasheenni caabuditaankoodii waay shaacirkaasoo majnuunin haddana waalaanba weli shicirbu wuxuu ku darsaday waa gabya gabyanimadii wuxuu ku darsaday waa waalan yahay nin awelba gabya iska ah haddana waalanaan ku darsaday see warkiisii aalihideeni aan uga tagayna waay ma aha warka saasay leeyihin qolkaasina waa beentoodii been abuur waay nebigana ma waalanayn bal arjaxu nnaasi caqlan ayuu ahaa nebiga alayhi salatu wasalaam bal arjaxu nnaasi caqlan dadkan hee uga raajaxsan xagga caqliga waay majnuuna ma aha beentoodii waay dadka ayaa ka kala erinayaan saas ayay ku tuurayaan mooyaane mid waalana ma aha wayaquuluuna waxay dhahayaan a inaa anaka aali- la- aali- la- la taariku aalihatina ilaahyaasheena miyaan uga tagaynaa lishaacirin mid oo gabya ah shaacir ah shaacirkaasoo majnuunin waalan miyaan uga tagaynaa leeyihiin waay saasay dhahayaan idan ma aqbaleen way diideen laa ilaha illa llah way diideen ilaahyaashooday ku adkaysteen qabuul lagama helin sidaa daraaddeed hee waa gaalo shardi waxaa ah marka in la aqbalo laa ilaaha illa llah qofkii aqbal waayana waa ku cadaab mudanayaa wa min asunati xagga sunnada maa kii ayaa u daliil ah xadiid way maada waxay ku dhacaysaa xadiidkii waay wa min asunati sunnada xaggeedana waxaa u daliila maa kii wاdaliilu min الsunati ay ka dhigan tahay meesha ma jirto wاdaliilu min الsuna saasa ka dhigan tahay wa min الsunati xagga sunadan waxaa u daliila ma kii oo habata sugnaaday fi صaxiixi صaxiixi dhexdiisa ku sugnaaday صaxiix meeshan waxaa loola jeedaa صaxiixeyn waaye صaxiix الbukhaari muslim can abi muusa abi muusa xaggiisiina ka sugnaaday abi muusa alashcari waa magaciis waxaa la yihahdaa cabdullahi bnu qays alashcari abu muusa waa kunya ismuhu cabdullaahi ibnu qays alashcari waa saxaabi mashhuur ah kaana xasanu sawti bilqur'aani jiddan aa la yihahdaa kaana xasanu sawti ama xasana sawti bilqur'aani jiddan kaana wuxuu ahaa xasana sawti mid cod wanaagsan buu ahaa bilqur'aani qur-aanka markii akrinayo jiddan aad codkiisi uu macaan yahay dadka codkooda waa kala duwan yahay soo maa dadka qaar qur-aan markay akrinayaan ta'hiir aadi aan ahayna kuga dhaafayaan dadkana waa iska wadayaan le ayib wuxuu ahaa marka nin xasanu sooda u ah qaala lahu nabiyu sal ly slam laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daauud qaala nabiyu qaala lahu annabiyu sala allahu alayhi waala ali wasalam qaala lahu annabiyu sala allahu alayhi waala alihi wasalama qaala lahu النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لقد أوتيت وحل غصية أبو موسى مزمارا أي الغصية أط مزامير تأثر حمال الله يغانا موزيكا دوا يا مزامير يرى ألقى أط كيسا وحول غشي بها muusikada muusikada qofku waa galaysaa halis waay soo ma halis waay waa dhex gashaa codkeeda waa dhib badan yahay qulubta waa dhibaysaa aada u gashaa sidaasoo kale od wanaagsan od wanaagsanaantiisa darteed saas waa yidhahdeen marka mizmaaran ayaa lagu siiyey hee cod way codkaasoo min mazaamiiri aali daawuuda nebi daawuud hee od odad codkiisii ka mid ah codadkiisii ka mid ah min mazaamiiri aali daawuud aali daawud daawud naftiisa laga wadaa ehelkiisii ma aha hadda meeshaan asaga naftigiisa waay aali daawud waay nafsidiisa laga wadaa nafsi daawud waay odadkii nebi daawuud la siiyey oo kale ayaa adigana lagu siiyey waay nebi daawud aad ayaa codkiisii u qurxoonaa markii asaga akrinaayo hee muxuu akrinaya tawrada zabuur waay zabuur markii akrinaayo oo codkiisii ku akrinaayo shimbirta taa waa imaan jirtay wax allaal wixii shimbira meesha joogo hee geedahaasa soo fuulayaan ayay mada madaxooda ay ruuxayaan waa la akrinayaan waa ruruxayaanba ma istaagi kara qof waxaan haddii ay dhexgalaan isma oga isagoo wixii kii dhahayo yeelyeelaya sarka soo ma saas way haddii dhexgalaan waay qof waxaa arkaysa hagga wax lagu sameynaya asana intuu taaganya waa fiirsina waa hee daawanaya markaasa wuxuu sameynaya markii dambe in ay saameeyaan kii wixii yeelaya madihiisii saas kii isma oga saas dhahay sarka soo ma sidaas oo kale waay aada ugu qurxoon agtiisa waayahay ayb marka kii nebiga alayhi salatu salaam saas u dhahay waaye wuxuu dhintay radia allahu canhu sanadka markii u ahaa konton hijrida waayahay sanadka hijrida markii lagu joogay konton u dhintay maata radia allahu canhu sanata hamsiin ha ya qor ha haddii la maaway hijriya waay markaasuu dhintay marka saxaabigaasi ayaa xaggiisa ka sugnaaday xadiidkaani radia allaahu allaha ku raada noqdee canhu xaggiisa can inabiyi nebiga xaggiisa asagana ka warinayo sala allahu alayh waala alihi wasalama qaala nebigii inuu dhahay mathalu ma mithlu hasku dhihin ya mathalu waay mathalu ma kii sifadiisii mathalu ma kii sifadiisii bacahanii allaahu ilaahay iila soo diray bihi maaga min alhudaa oo hanuun ah iyo waalcilmi oo cilmi ah hee ka mathali lkayfi roob sifidiisii oo kale roob sifidiisii oo kale waxyigii ayaa waxaa lagu tashbiihayaa roob waay waxyiga naftiiskii waa roob xayaatulquluba ku jirto roobkana xayaatul arda ku jirto soo maa saas kamahali lkayfi roob oo kale ayuu lamid ahaaday kii ilaahay aniga ila soo diray wuxuu lamid yahay kamahali lkayfi roob oo kale sifidiis oo kale waay roob sifadiisi oo kale roob mathal maa waay sifo kaaftana tashbiihigii soo maha kamahali lkayfi roob sifidiisii oo kale ayuu lamid ahaaday roobkan waa la yihahdaa kayfkan waa la yihahdaa kan roob ugu hore roob horaga roobka bilowga imaanayo dadka aada markay u dhibaataysan yihiin roob ay u jecel yihiin hoolaa ay gaajoodaan roobka mar hore ka imaanayo kaasaa la yihahda kayf gargaar waay soo ma gargaar ilahay haggiis ka imaadayo kayf kayfkaasoo alkathiiri farac badan oo kale waay kayfkaasoo asaaba ku da-ay asiibay ardan dhul waay dhul ku dhacay dhul ku da-ay waay fakana minha marka dhulkii ayaa saddex loo qeybinayaa waxyigi waxaa lagu shibahay roobkii oo kale soo maa oo ku da-ay dhulkii waxyigiina isagana waa roob ku da-ay quluubta dadki waay soo maa waayahay quluubtii bani aadamka ay ahaad iyo waxa laisku shibahayaa dadkii iyo waxa laisku shibahaya dadkii qulubtoodi waxa laisku shibahayaa dhulkii waay dhulka saddex qeybood waay quluubtana bani aadamka asagna saddex qiibood dhulku saddex qiibood see u yahay dhul waa dhul roobkii imaaday oo aqbalaayo biyihii dhexdiisi galayaan oo laqaayo wixii haddii uu laqana wax soo saarayo wixii soo saarayna xoolaha iyo dadku cunayaan waayo dhulna waa dhul oo roobka markii imaado biyaha ma laqo laakiin waa iskugu imaanayaan biyihii dadka waa u celinayaa hoolihii iyo dadkiina biyihii ayaa cawayaan oo ka noolanayaan ka qaadanayaan dhulna roobka markii yimaado biyihii waa ma laqa waa laqaa ama ma laqaayo meel biyihii iskugu imaanayaanna ma laha meelahan ku kala tagayaan wax roobkii u anfacaya oo asaga u anfacay ma laha dadkiina wax u soo saaray dadki u anfacayna marna midna ma laha saddexdaas soosma saas duurka meesha oo biyaha roobka markii imaado ee biyaha dad biyaha fadhiisanayaan oo iskugu imaanayaan oo godadka maxaa la yihahdaa war wararka waa wax la qoday waay soo maa wax la qoday oo dadka ay qodeen oo markaasi ilal oo loo sameeyay oo biyo keensadeen waay ma aha wax dad sameey waxaan duurka waay maxaa la yihahdaa saaxan waa la yihahda maxaa kale ya ya il joog joog joog waa la qada bas bas ballin waa la yidhahdaa saacan waa la yidhahdaa qaydarna waa la yidhahdaa bugna waa la yidhahdaa ma fahamteen horta bes intaas le duurka way de waayahay hey hal aamuso baaraka allahu fiikum saas way biyihii waa qabanayaan biyihii markii dadku qabato ay qabato dadkii hoolihii way soo aruurayaan way kacabayaan dadkii waa ka dhaansanayaa biyaha ayada wax u taraysa ma laha wax meeshaasi soo saaraysa ma laha biyihii way haynaysaa ayaga waxba kuma anfacdo soo ma wax ma soo saarto laakiin dadka ka intifaacay midna dhulka duuraska yahay si kasto markii roob ugu da-o ugu da-o ugu da-o ugu da-o wax ma soo saarto meel biyo fadhiisanayaan oo lasku lo- lo intii loo imaado laga cabaayana ma aha maxaa leedaha taasna maxay u taqaanaan wa- ha- hadda meeshaasi waxaa waa inta badan roob la-aan markii la gaaro hadda habeenkii way soo qoyan tahay subaxdii waa qoyan tahay maalintii waa qalashay habeenkii waa soo waxa biyo roob aawa ku da-ay u malaynaysaa wan mana aha roobka haddii ku daawa waa laga simbirixina waa lagu kufa waxna ma laha wax soo saaraysana ma roobka waa ku da-ay waa ku da- eber waxna ma soo saarto maxaa dhirdaa buur buur buurtaan buura saxarada saxara ma soo saarta wa waa la dhihi karaa saxaradan waxaan u naqaanaa asbeelo asbeelo ma taqaanaan asbeelo waay qofka si u yaqaana ma fahamtin horta saas waay dhulkii saddexdaasa laga dhigay marka inta joojiya dadkana saddexdaas waa isagana qaar diintii ilaahay way barteen tusaale khulaasaan rabnaa inaan qabsano kadib sharaxayna fiir oo kitab xadiidka akrinayna dad qaar ka mid a waxyigii ilaahay soo dejiyey roobka dhulka saas ayaa loogu tusaaleeya soo maha roobkii waxaas ka mid ah waxyigii soo maha waxyigana dadkii loo soo dejiyey u imaana roobka dhulka u imaana oo ku da-aya waxyigii lasoo dejiyey ro- roobkana kora ka imaana waxyigana kora ka imaana labadan soo maha labada kora ka imaanayaan Ro- waxyigiina waa soo degay isagan isagoo roobkaas oo kale ah wuxuu ku da-ayaa dadkii qulubtoodii dadka qaar ka mid a marka waxay sameeyeen waxyigii way qaateen way barteen dadkina way bareen naftirkoodana way ku dhaqmeen waxay la mid tahay dhulkii roobkii ku da-ay oo daag soo saaray dadki iyo duunyadana he ka noolaadeen dheefuu leeyahay naftirkiisna waa dheefsaday qaarkiisina dheefuu siiyey soo ma haye dadka qaar ka midana waxyigii markii yimaaday way barteen haddii ay barteen fiqhi uma samaysanin oo way yaqaanaan laakiin fiqhi oo qaab looga soo saaro istimbaadaad ma laha laakiin way barteen barasho ahaan way xifdiyeen laakiin fiqhi qaabkii looga soo saaranayo ma yaqaanaan dadkii way barayaan laakiin ayaga ma yaqaanaan qaabkii fiqhi looga soo saaranayay dadka way gaarsiinayaan ayaga fiqhi kama soo saaran karaan laakiin dadkii kale ay gaarsiiyeen ayaa he fiqhi ka qaadanaya ka faa'iidaysanayo maxay lamid tahay saaxadii biyaha ay qabteen qaar kale waxyigii hee mana qaadanayaan ayagana ma baranayaan mana qaadanayaan keyrkoodna wax uma faa'iideynayaan wayba ka jeesadeen wax laga faa'iiday ma laha ayagana wax ma faa'iidin keyrkoodna wax uma faa'iideynin maxay lamid tahay isbeeladii waay mana fahm saas waay. waayahay midka dhexda ku jiro tusaale kalena waa leeyahay gadaala ka sheegayna insha allah fiiri marka sidaasay marka fakana minhaa ka bilow meeshaan joognay fakaana waxaa ahaaday minhaa min alardi dhulka xaggiisii naqiyatun mid saafi ah qabilat ilmaa biyahna aqbashay biyihii way aqbalaysaa way qaadanaysaa way laqaysaa faambatat way soo saartay alkalaa daagwa kala yuطlaqu cala rudabi walyaabisa la yihahdaa alkala-u yuطlaqu cala rudabi walyaabisi kala waxaa loogu iطlaaqa rudab midka quuyan walyaabisi midka qalalan kala saasa loogu iطlaaqayaa labada way soo noqot way soo galaysaa kala yudlaqu cala arudabi iyo walyaabis midka qalalan ee midka quuyan iyo midka qalan labadaba waa loogu dalaaqaya sidaa daraaddeed shaacira wuxuu dhahay ina alxashiisha walhashiima fi lkala liyaabisin warud warad waradbu cash cashbun ama cushbun wakhala shaacira wuxuu dhahay ina alxashiisha walhashiima fi lkala liyaabisin fi lkala ayaa istaagaysaa sadrulbeyt beytka qeybtiisa hore meeshaasoo ku egyahay fi lkala-i fi lkala kala lam alif ya lam alif ina alxashiisha walhashiima fi lkala ina alxashiisha walhashiima fi lkala liyaabisin waa dhexda loo binaynayaa liyaabisana ka bilaabana mid kale cajiz lbeyt liyaabisin waradu cushbun cushbun wakhala liyaabisin waradu cushbun waradu cushbun wakhala wakhala wakhala liyaabisin warud waradbu liyaabisin waradbu hee cushbun wakhala liyaabisin waradbu cushbun wakhala cush caan iyo shiin cushbun wakhala wakhala maxaa laga wadaa ina alxashiisha xashiishka xashiishka midka oo la dhuugayo daroogada ma aha hadda kaas ooska iyo waxaan banaankan oo ku baxaya roobka markii imaada laga wadaa nabaataadka ina alxashiisha taakulu min xashaashi اlardi ma maqashaan cudibat imra'atun fii hiratin xadiidka ma waa maqashay soo ma ma ayada way way way xabaastay way xirtay ma daynin si ay iskaga cunto fi- min xashaashi alardi dhulka hee xashaashkiisa iyo nabaataadkiisa iyo qashankiisa iyo iska cuntoon ma yeelin waa xirtay waxna ma siinaynin saasa ku dhimatay saasa loo cadaabay soo ma idan xashiishka saasa laga wadaa cooska iyo waxyaabahaas coosaska iyo waxyaabahaas laga wadaa cooska me beeraha laga soo guraayo oo meelahan lagu iibinayo maa la yihahdaa xashiish waay soo ma xashiish waay luqada carabi ahaan ina alxashiisha xashiish iyo walhashiima hashiim fa asbaxa hashiima soo ma iyo walhashiima hashiimki labadaasi fi lkala-i daag dhexdiisii markii loo fiirsho waxay u sugnaadeen liyaabisin mid qalalan xashiish waa mid qalalan hashiimna waa mid qalalay waradbu midka quuyanna cushbun ayaa la yihahdaa iyo wakhalaa laa yukhtalaa khalaaha madiina iyo xaramka geedihii soo maha lama goynayo geedihiisii allah soo ma hadiidka saxiixa buhaari khala waay waradbu radbiga midka quuyan hee waxaa la yihahdaa cushbun alla cushba meeshan ayo hadda noo taalo soo maha quuya midka quuyana marka iyo walkhalaa khalaa waay laa yukhtalaa khalaaha khalaa isagana mid quuyan waay labada waa mid quuyan labada mid qalalan maraha qaarna kalaa naftirkiisii labada waa lagu dalaaga midka qoyn iyo midka qalalan waa mala fahmi waayahay fakaana waxaa ahaaday mina dhulkii xaggiisii naqiyatun mid saafaa oo qabilat ilmaa biyo agbashay oo fa ambatat ilkalaa daag soo saartay iyo walcushba doog waay kalaa marka waxay qalalay iyo walcushbana waxii qoyan waa alkabiira ee alkaiira dheh cushbigaasoo alkaiira farac badan oo wa kaanad ahaatay mina ajaadibu amsakat ilmaa qeybtaasi waa qeybtii hore waay qeybtii koowaad soo ma oo wa kaana ah wa kaanad ah waxay ahaatay wa kaanad way ahaatay minha dhulkii xaggiisii ajaadibu wa kaanat waxay ahaatay minhaa min alardi dhulkii xaggiisii ajaadibu balladooyin ayaa ahaatay ajaadibtaasoo amsakat ilmaa biyaha qabanayso ayaga ma wax uma taraan laakiin way qabanaysaa biyihii way haynaysaa fa nafaca allaahu ilaahayna ku anfacay bihaa ajaadibtaasi biyaha ku jiraan annaasa dadka maxay ka samaysanayaan se ugu anfacay fasharibuu horta ayaga way ka cabeeyaan nafafkoodii waay wasaqow saqow waay way ka waraabsanayaan xoolahoodiina wasaracuu way ka abuuranayaan beerahoodiina waay saas way matna waayahay wa asaaba minhaa daa'ifa dhulkii saddexaad waay isna oo wa asaaba huwa asaaba faacilkeeda roobka loo elinaya madarka qeydka oo wa asaaba asiibay roobkii mina min alardi dhulkii xaggiisii daa'ifatan koox asiibay kooxdaasoo ukhraa kale meel kale inamaan kale maana hiya daa'ifadaasi qiicaanun sibsib waay sibsib maxaa kada ay mustawiyan waa mid siman meel god a ma laha gebigeedu hee waa isla siman tahay meel wax galayaan biya fadhiisanayaan ma lahaba way siman tahay sibsib waa sibsib saa la yidhahdaa waa mid siman iska dheh inamaan kale maana hiya daa'ifadaasiina waxay ahaatay qiicaanun meel siman laa tumsiku aan qabanaynin maa an biyo walaa tambi tambutu aan soo dhalinaynin kala an daagna midna ma soo saarayso biyina dadka uma qabanayso daagna ma soo saarayso roobkina waa gudda-a saddexdaasi qiibood ayaa dhulkii noqday roobka markii uu ku da-o dadkii lagu tusaalayna marka fadalika kaas mathalu man qof sifidiis waaye kee waaye fadalika kii hore waaye kii hore kee waaye fakaanat mina naqiyatun qabilat ilmaa fanbatat ilkalaa walcushba alkathiira taas waaye fadalika kaasi hore tusaalahaas hore mathalu man qof sifidiisi waaye faquha fahamay fii diin illaahi ilaahay diinkiisii dhexdiis oo wanafaca ilaahay ku anfacay hu man kaasi maa kii oo bacahanii allaahu ilaahay lisoo diray bihi maaga waa ilaahay ku anfacay oo facalima bartay diinkii iyo hanuunkii oo wacallama dadkana sii baray haddana ku dhaqmay waay kaasi way wahum ahlu riwaayati waldiraayati la yihahdaa meesha ku darso dadkan yaa waayo wahum ahlu riwaayati waddiraaya wahum meeshaasi ka bixi wahum ahlu riwaayati waddiraaya wahum ahlu riwaayati waddiraayati waldiraaya diraayati tagala ahluriwaayati waddiraaya maxaa laga wadaa dadka axaadiista warinayaan xifdinayaan qur-aanka xifdinayaan oo qaadayaan waay iyo waddiraaya fahmay fahmayaan waay waxay isku darsadeen alxifdu walfiqhu waay majeeda waxay isku darsadeen alxifdu walfiqhu fiqhi iyo xifdi isku darsadeen diintiina waa xifdiyaan wayna fahmeen fiq ahaan fiqi ahaan way u fahmeen dadkana way gaarsiinayaan dadkaas wa qeybtii labaad qeybtii u dambe ayuu sheegay tii labaad tii labaad ma sheegin tii saddexaad oo u dambe ayuu sheegay laakiin maxaa dhiman tii dhexda ku jirtay oo biyaha qabanaysay ma sheegin dibaa ka sheegaynaa insha allah taas fiili waayahay iyo wa mathalu man qof sifidiisii waaye lam yarfac aan us lam yarfac huwa manka aan usoo koryeelina bidaalika cilmigaasi ra'san madax madax aan usoo qaadin way kor aan u qaadin marna isaan u eegin waay kee way kaasna kii dembe waay oo dhulkii qiicaanka ahaa roobkii ku daaya oo kale waay sibsibka ah walam yaqbal aan aqbalin hudallaah alla hanuunkiisii aan aqbalin alladii hanuunkaas oo ursiltu aniga la ila soo diray bihi hanuunkii aan aqbalin sifadiisina waa kaan dembe ilaahay diinkiisii inaad baratid waay waajiba kugu tahay shaahidka xadiidka hagabay marka intaan waay wamathalu man lam yarfa bidalika ra'san walam yaqbal huda llaahi aladii ursiltu bihi qabuulkii waa laga waayay soo ma kaas waay kaasiina diin wax uma taraayo haddii qabuulkii laga waayo kaasina diinkii wax uma taro kay waay kaasi qofkii oo aan ahayn ahluriwaaya wadiraaya ma aha ahluriwaaya faqadna ma aha wixii intaas ka soo haray waay kii saddexaada noo kii dhexda ku jiray oo labaad ayaa noo dhimay oo dhulka biyaha ku da-een oo qabanayo dadku qabanayaan dad ka faa-idaysanayaan ka faa-idaysanayaan kuwaas yaa waaye kuwaas waxaa waaye wahum ahlu riwaayati faqat wahum ahlu riwaayati faqat wahum ahlu riwaayati faqat waa dadka hadiita warinayaan laakiin fiqhi aan ku darsanin xifdi iyo fiqhin waa kala duwan yihin soo maha way kala duwan yihiin waxaa laga yaaba qof inuu xaafid yahay laakiin fiqhiga ka yar yahay qofkan dadkan marka qeybta labaad waxaa waaye waa hum qeybta labaad yaa waaye waa hum ahlu riwaayati faqat faqad maxaan ugu xidhnay diraaya kuma jiraan fiqhi ma laha laakiin dadka diinta u gudbinayaa taasi waa lagu fasiray qaabkaas waa lagu fasiray waa lagu tusaaleeyey waa lagu tusaaleeyey waxaa kale lagu tusaaleeyey nebiga alayhi salatu salaam wuxuu ku tusaaleeyey kale dadka dhexda ku jiro dadkii cilmiga barteen laakiin dadkana barayaan laakiin aan ku dhaqmaynin dadkii waa diintu way u sheegayaanoo way barayaan diintii way barteen dadkina way barayaan laakiin ayaga kuma dhaqmayaan waxay la mid tahay roobkii dhulkii godku ku da ku da-ay oo biyihii u qabteen oo dadka kaga intifaaceen asagana aan ku inti ayadana dhulkii aan ku intifaacin la mid tahay nebiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay isagoo taas ku tusaaleynaayo oo wuxuu leeyahay مثل الذي يعلم الناس الخير مثل الذي يعلم الناس الخير وينسي نفسه مثل الذي يعلم الناس الخير وينسي نفسه ينسي سين وينسي نفسه مثل مصباح يضيء للناس ويحرق نفسه مثل مصباح يضيء للناس ويحرق نفسه مثل مصباح يضيء للناس ويحرق نفسه رواه الطبراني من حديث جندب بن عبد الله البجلي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه رواه الطبراني في معجم الكبير رواه الطبراني في معجم الكبير من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وصححه الألباني رحمة الله عليه maxaa way xadiidka macnihiis marka nebigu wuxuu dhahay mathalu ladii kii sifadiis yucallimu nnaasa dadka baraayo alkhayra wanaagga wayunsii ilaawaayo nafsahu nafsadiisii inuu ku dhaqmo mithlu misbaaxin faynuus oo kale waay faynuus maxaa waay way iftiimaysaa soo maha haye yudiiu misbaaxgaasoo yudiiu iftiiminaayo linnaasi dadka wax u aftiiminaayo dadka he waxba u aftiimiyaa nuur waaye waxbaa lagu qabsanaa waa lagu danaysanaa waa lagu shaqaysanaa iftiin waaye faynuusti aaga keena la leeyahay dadka waabaa u aftiimiyaa wayuxrigu gubaayo nafsahu nafsadiisi waay faynuuski yaa isaga waa isguba soo maa se u ekaan ama si asiga u iftiimayo asigaba madow noqona soo maa faynuusta waagii hore waxaa lagu shibi jiray he gaas soo maha gaaskaasi dhexdiisa maxaa la gelin jiray ya leif leif ama fadiil fadiilna waa la dhahaa soo maa fatiilna dhahayd aribi fatiil on leif waa la yar soo maha mid yar waay gaaskii waa soo gaaraya waa iftiimaysaa waa markii hoos ay ay baaba'do kore loo soo haddana waa lasoo kicinayaa way bayba-aysa waa baaba-aysa haddana waa lasoo ilaa eber ka baxdo ay dhamaato soo maa qiiqeega iyo dabkeeda wixii dhan faynusta way gubayaan soo maa waa lagu iftiinsanaa laakiin ayada waa isgubtaa soo ma saasay la mid yahay saasuu la mid yahay qofkii wax i uu bartay asiga aan ku dhaqmaynin dadkana sii baraayo saasay la mid tahay naftiis ayaa gubaya dadkina ee waa ka dheebsanayaan dhulkan oo biyahaan lagaga danaysanaayo asagana wax u anfacaynin kaas ayuu la mid yahay midkii labaad tusaalihiisiina waa lagu tusaaleeya kan sidii horey ku tusaaleynayna way noqotaa yaa way hore aan dhahnay wahum ahluriwaayati faqad soo ma diraayo kuma jirto labadaas wixii kasoo horay tii dambe waayo ti ilaahay diinkiisa mana qaadanayaan mana u hoggaansamayaan mana qaadanayaan mana u hoggaansamayaan way diideen taasi xadiidkaasina daliilkii saddexaad waayo xadiidkaasina daliilkii saddexaad waayo inta marka waxaa ku dhammaaday shuruudu laa ilaha illa allah maca adilatiha kitaabku wuxuu ku koobnaa sagaal qiiba soo ma imise soo qaadanay laba ma saddex kow alusul halaaa iyo aslu diini waqaacidatu amraan iyo shuruudu laa ilaha illa allah saddexdaasa marina ulu socda wixii soo dhamaadan hala socdo hala muraajaceeyo bilahi tawfiiq baraka allahu fiikum